I'm Jonathan Evans.
And I'm Ashley Thompson.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen jimco ah bisha janaayo ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatankana waa sagaaliyo labaatan waa habeen sabti ah dhegaystayaal bisha janaayo ee sanadka laba kun labaiyo labaatanka waa sagaal iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo magacaabay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada siyaasadda somalilan waxay u baahnayd urur ka duwan ururo badan oo ama horay noo soo maray ama dhawaada kuwada dhawaaqi doono oo uu ka dhasho xisbi ka duwan xisbiyadii aynu soo aawodnay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaraxa ka dhacay muqdisho iyo suuqa bakaaraha oo maanta ganacsigiisii dib loo furay kadib maalmo uu xirnaa sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo aniga taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa uga digay ganacsatada suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha oo ku yaala magaalada muqdisho iyagoo amar ku bixiyey ama u sheegay in amar aan kooda ahayn aysan ku xiri karin goobahooda ganacsiga ciddii taa u hoggaansami weydana ay tallaabo ka qaadi doonaan afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo shir jaraa'id ku qabtay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in suuqa uu furan yahay oo meel wakhtigan xiran aysan jirin ciidanka booliskana ay sugayaan ammaanka suuqa hadalka afhayeenka ayaa imaanaya iyadoo maalmo uu suuqa u xirnaa sababa la xiriira amaro la sheegay in kooxda daacish ay duldhigtay milkiilayaasha meheradaha waaweyn ee suuqa bakaaraha booliska soomaaliya ayaana amar ku siiyey ganacsatada in amar kan booliskaan ahayn aysan ku xiri karin goobahooda ganacsiga saraakiisha saraakiil maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ciidamada ruushka ay dhaqdhaqaaq xoog leh ka wadaan xuduudda ukrain iyagoo halkaasi geeyey dhammaan saadka ciidamada oo ay ku jiraan agabyo caafimaad iyo kaydadka dhiigga saraakiisha oo ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa intaasi ku daray in arrinkaasi uu sii kordhiyey walaaca maraykanka uu ka qabo diyaargarowga ruushka ee duulaan cusub uu ku qaaday ukrein ruushka ayaana in ka badan boqol kun oo askari ku daabulay agagaarka xuduudda wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka si dhaqso ah ogama aysan jawaabin codsi qoraal ah oo loo gudbiyey madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in dalalka reer galbeedka ay dhagaha ka furaysteen dalabyada muhiimka ah ee amniga moscow ee ku aadan xiisadda ka oogan dalkii hore ee midowda sofiyeed maraykanka iyo neto ayaa sheegay in dalabaadyada ruushka qaarkood ay yihiin kuwo aysan hadda ka hadlaynin laakiin sidoo kale ay furan yihiin albaabada wadahadalka xogayaha guud ee neto janis steltenberg ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ruushka isagoo intaa ku daray in neto ay diyaar u yihiin inay kordhiyaan ciidamadooda bariga yurub ka jooga haddii ciidamada ruushka ay qaadaan tallaabo ka dhan ah ukrein madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay michela bachalad ayaa ugu baaqday madaxda caalamka inay xoojiyaan cadaadiska taliska milatariga ee mayanmar si ay u joojiyaan xadgudubyada ay ku hayaan shacabka islamarkaana ay si dhaqsaha xukunka ugu celiyaan dowlad rayid ah iyadoo sanad ay ka soo wareegtay markii askarta ee afgambi xukunka uga tuureen dowladdii rayidka ahayd ee waddankaasi ay hogaaminaysay ansan suuki ayay michele sheegtay in dadka reer mayanmar ay taliska militariga kala kulmeen tacdiyo adag oo isugu jira dilal dhaawacyo iyo xorriyad ka qaadis milatariga mayanmar ayaa qaaday tallaabooyin adag oo iga hortegayaan dibadbaxyo waaweyn oo shacabka ay ku muujinayeen diidmadooda afgembiga kowdii febraayo ee sannadkii hore inkastoo ay jirto cambaareyn caalami ah oo ka dhan ah afgembiga iyo tacdiyada ka dhashay ayaa haddana bajalad ay dhinac kale sheegtay in falcelintaasi caalamiga ah aysan waxtar u lahayn baaxadda dhibaatadii dhacday xafiiska qaramada midoobe ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in tan iyo markii afgembigu dhacay dalka miyanmar lagu dilay ugu yaraan kun iyo shan boqol oo qof islamarkaana xabsiga la dhigay ku dhowaad laba iyo toban kun oo ruux oo laba boqol iyo sagaashan ka mid ah ay jeelka ku dhinteen dhegeystayaal warkeennii dunida waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana somalilan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa magacaabay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada siyaasadda warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle waxaa maanta magaalada hargeysa lagaga dhawaaqay ururka shacabka somalilan oo noqon doona urur siyaasadeedkii ugu horreeyey ee lagaga dhawaaqa somalilan waxaa madasha ururkan lagaga dhawaaqaya oo lagu qabtay magaalada hargeyso ka hadlay guddoomiyaha ururkaasi salaabaan ciise axmed kaar xegle toosiye isagoo tilmaamay in urur siyaasadeedkani uu noqon doono mid ka xora sida uu hadalka u dhigay qabyaaladda waxaana uu sheegay carabkana ku adkeeyey in siyaasadda ururka ay dib ka soo bandhigi doonaan waxaana ku dhawaaqista ururkan maanta ka qayb galay madax kala duwan iyo siyaasiyiin kala mabaadi ahaan jiray xilliyo hore cali maxamed yuusuf cali gurey ayaa isaguna carabka ku adkeeyey oo halkaasi ka hadlay in ururkani ifafaalaha uu la yimid ay tahay mid ka duwan hababkii hore ee siyaasiyiinta somalilan ay ururada ugu dhawaaqi jireen
waayo waxaa joogaa munaasibad ka duwan munaasibadaha beryaha ugu dambaysay ee laysugu yimanay somalilan waxay u baahnayd urur ka duwan ururo badan oo ama horey noo soo maray ama dhowaan ugu wada dhawaaqi doono oo uu ka dhasho xisbi ka duwan xisbiyadii aynu soo wadnay labiyo labaatanka sannadood muddada ahayd ee kootada ahaa waxaa ka dhalan doona ururka xisbi ka duwan xisbiyada waxaa ka dhalan doona madaxweyne ka duwan madaxweynayaasha oo aan horey inoo soo maray oo ka dawlad aqoonsan madaxdeena kaloo dhan marka saasaan leeyahay wax ka duwan ee wixii hore waana calaamad aan aniga iigu jirta calaamadaha inuu soo dhow yahay aqoonsigii somalilan xisbi ururkana ka mida baarlamaanka ingiriiska doodiisa iyo wasfigii ingiriiska ee ina soo maray aniga xaggayga labadaba waxaa ka fahiimsan waxa halka ka soo socda oo aan taageersanahay sida laga warqabo ku dhawaaqista urur siyaasadeedkan ayaa ku soo beegmay xilli ay weli muran siyaasadeed u dhexeeyo marka la eego xisbiyada mucaaridka ah iyo xisbi xaakimka iyo xukuumadda somalilan dhinaca kale waxaa maanta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku dhawaaqay islamarkaana digreeta ku soo saaray guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta siyaasadda iyadoo digreetada madaxweynaha somalilan uu maanta soo saaray ay u dhignayd xubnahan lagu magacaabayna ay ka kooban yihiin toddoba xubnood guddidan uu go'aamiyey ee maanta digreetada madaxweyne uu ku soo saaray madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxay kale yihiin maxamuud axmed obsiya xubin siciid maxamed cilmi xubin muxuyidiin yuusuf ibraahim xubin aadan geedi kayaad xubin cabdalle ibraahim maxamed xubin mukhtaar cabdi jaamac xubin iyo maxamed xasan cabdi bede xubin toddobadan xubnood ayaa shaqada ugu weyn ee xeerka shaqadoodu ku aasaasan yahay uu siinaya ay tahay inay diiwaangeliyaan ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta siyaasadda khadar maxamed cakule v o a hargeysa
muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay israsaaseyn iyo qarax waxaa kaloo dib loo furay maanta suuqa weyn ee bakaaraha oo muhiim maalmihii u dambeeyey u xirnaa lacag la sheegay inay ku soo rogeen kooxda daacish wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in qarax uu ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda oo lala eegtay taliyaha saldhigga degmada kaaraan gaashaanla salaad caraale xilli uu maraya qaybo ka mid a degmadaasi qarax ayaa ka dhacay waddo kala qaybisa degmooyinka hilwaa iyo kaaraan waxaana lala eegtay taliyaha saldhigga gaari kuwa dagaalku watay waxaana dhaawac soo gaaray saddex ka tirsan ciidanka booliiska kuwaasoo lagula tacaalayo goobaha caafimaad ee ku yaala muqdisho ila ka tirsan kuwa amniga iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay v o in waxyeella aysan soo gaarin taliyaha saldhigga degmada kaaraan gaashaanla salaad caraale oo isagu ahaa bartilmaameedka qaraxa maanta ka dhaca muqdisho dhanka kalena meel aan sidaas uga sii fogeyn bartamaha magaalada isgoyska lambarafar waxaa ka dhacda rasaas waxyeelay kasoo gaartay dad shacaba qof haweeney ah ayaa dhaawac soo gaara taasoo loola cararay mid ka mida goobaha caafimaad ciidamada booliska soomaaliya ayaa ku raad joogay cidda rasaasta furtay waxaana la sheegay gaari kuwa raaxada ah iyo gaari ciidanka booliisku ay lahaayeen inay isku risaaseeyeen meel aan sidaas uga sii fogeyn isgoyska lambar afar kuwaasoo ciidanka amnigu ay daba joogeen dhanka kalena saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa maanta gaaray gudaha suuqa weyn ee bakaaraha iyagoo fara ganacsatadun ay dib u furaan goobahooda ganacsi oo dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafa xirnaa laga soo bilaabo maalintii arbacada ganacsatada kuwooda ugu waaweyn ayaa albaabada iskugu dhifta goobihii ganacsiga ku yaala suuqa iyadoo ganacsatadu ay sheegeen in culays ay kala kulmayaan lacago ay ka dalbeen ururka daacish inkastoo aysan warbaahinta si toosa ula hadlin saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan ammaanka suuqoo markii horebay gacanta ku hayeen ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo hay-adda nise hoos yimaada sidoo kale saraakiisha kuwa booliiska ayaa khusay inay hadda xoojin doonaan ammaanka suuqa weyne bakaaraha waxaana ganacsatada la faray inay dib u howlgeliyaan goobahooda ganacsi ganacsatadu ma aysan la hadlin warbaahinta waxayse sheegeen inay jiraan culaysyo ka imaanaya ururka daacish oo ka dalbay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay in lacaga ay dhiibaan taasoo la sheegay in markii dambe ay soo dadejisay in ganacsatadu albaabada iskugu dhifteen goobahooda ganacsiga ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha dhowr maalin ka horna gudaha suuqa qarax lagu xira gaari ayaa ka dhacay taasoo lahayd mid ka mid a shirkadaha ganacsiga ku yaala suuqa bakaaraha cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dabaylo xoogan oo ka bilaabmay gobolka jubbada hoose ayaa waxyeelo soo gaarsiiyey qoysaskii dhowaan laga celiyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaana dabaylaha ay burburiyeen in ka badan lixdan guri oo ay deganaayeen dadkaasi oo uu bacaad ku soo rogmaday wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa warbixintan kismaayo kasoo diray
dabaylahan oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada kismaayo gaar ahaana kuwa barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ee dhadhaab ayaa waxa ay sababeen in ay dumiyaan guryo ka badan lixdan guri kuwaas oo bacaad uu ku soo rogmaday dabaylaha u aad u xooganaa awgeed sidoo kale dabaylaha ayaa burburiyey guryo aad u tira badan oo halkaasi ku yaalay maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo oo ka jawaabaya dhibaatada dadkaasi gaartay ayaa halkaasi gaarsiiyey agabyo kala duwan gaar ahaana gaadiidka cagafcagafta kuwaas oo halka ka soo daldalayay carrada qarisay guud ahaanba guryaha ay degan yihiin dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ee degan mid ka mid a xaafadaha magaalada kismaayo guddoomiyaha xaafadda dadkan la dejiyey ee ka soo laabtay xeryaha kenya mahad maxamed xasan ayaa ugu horrayntii ka warbixiyey dhibaatada dadkan gaartay maanta tan waxaan joognaa xaafadda midnimo qayb xaafadda iyadoo ka mid ah midnimo waa musiibo rabaani ah xag ilaah ka timid ku dhacday guryo maxay ahayd ay dhowr oo fara badan ilaa ugu yaraan lixdan guri bay musiibadu ay saamaysay oo laga barankacay oo laga guuray haddaan la deganayn maamulka dowladda hoose way mahadsan yihiin maxay ahayd waan u cawannay cawashadaydu aan gudbinay ilaa shalay ilaa daraad ilaa maanta ayna la taagan yihiin aad baan ugu mahad celinaynaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada kismaayo rashiid cabdi maduulow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maamulka degmada ee dadkan u gurmaday ayaa ka warramaya baaxadda intay la eg tahay dadkan ay dhibaatadu gaarsiiyeen isbeddelka cimilada iyo dabaylaha xooggan ee ku dhuftay goobaha ay ka degan yihiin magaalada kismaayo waxaan joognaa xaafadda midnimo ee ay u badnaayeen dadka maaragtay ee ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ee kenya waxaa ilaa shalay aan isaga soo daba laabanaynay nasiibo maaragtay iska rabaani ah oo dabaysha ay keentay waxaa duugmay xaafadda qayb ka mid ah oo hadda laga barkacay lagana cabsi qaba inay dumaan guryahoo dhan inay dumaan oo ay ku habsadaan bacaadkaas halkaa maamulka degmada oo maaragtay uu hogaaminaya guddoomiyaha degmada ayaa waxaan dalabnay gaadiid ayaa waxaan ku dalabnay in lagu keeno dhir sidii aan uga badbaadin lahayn inta dambe in bacaadkaas ay xoogaa reebtaan halkaas waxaa keenay inay bacaadkaa uu sidaa dadku u galo waxaa la jaray dhirtii nawaaxigaan ahayd oo buuraha ku tiilay ayaa la jaray dad oo basiibaaley ah oo inkaar ilaahay ku riday oo boosas baan samaysanaynaa leh ayaa sidaa sameeyey waxaa soo kacay marka bacaadkii oo dhan guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sheegay in dowladda hoose ay u gurmanayso dadkaasi islamar ahaantaana loo baahan yahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo in dadkaasi gurmad ay u fidiyaan si loo badbaadiyo guryahooda oo bacaad uu ku soo rogmaday dabaylo xooggan oo ka jira magaalada kismaayo awgeed maamulka dowladda hoose soo gudanaya waajibaadka dastuuriga ahaa iyo uturidda dadkiisa iyo adeegidda dadka waxaannu saag halkaan ugu nimi ilaa shalayba wuxuu ayuu yimi aan isaga soo dabaka noqonayno inaannu xal u helno laakiin runtii waa naga ballaaran yihi waa wax ballaaran weeye oo xoog badan oo kharash badan u baahan oo xoog badan caqli u baahan maadaama sidaa tahay annagu haddee guntigaan dhiishaas aga dhigayna laakiin dadka soomaaliyeed meel walba ha joogaan gaar ahaan dadka reer jubbaland iyo cid kasta oo hay-adaha deeqda bixiya cid kasta oo wax ku taaranaysa oo sadaqa rabta waxaan ka codsan inay nagala qayb qaataan ganacsatadu siiba inay hawshaas ka qayb qaataan shidaalka bixiyaan baabuurta soo diraan qof walba oo iskaa wax u qabto uga qayb qaato isbeddelka cimilada oo si weyn looga dareemay magaalada kismaayo islamar ahaantaana dabaylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha gobolka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ahi ee barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee kenya waxaana ay sababeen dabaylahaasi in guryo aad u tira badan ay duugmaan oo bacaad uu ku soo rogmado aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo
markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa axmed yaasiin sheekh ibraahim oo ah wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka ee dowlad deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya kusoo dhowo marka hore barnaamijka wasiir
aad baad umahadsantahay waa dhowa bal marka ugu horeysa haddii sawir guud aad naga siin karto xaaladaha guud ee abaaraha deegaanka xaaladaha guud ee abaaraha deegaanka ka jira runtii waxaa weeye hadda muddo way soo socotay xaaladda abaartu abaarta waxaa ugu wacan kolley oo ama sii adkeeyey saameynteeda iyadoo roobkii dayrta uuna ka di'inba guud ahaanba deegaanka uuna ka di'in roobkii ka horreeyey guguna meelo badan uu ku yaraa marka iyadoo macnihii labadaas xilli oo roobkii dee la heli jiray la waayey baa wuxuu keenay in abaar ay saamayso deegaanka guud ahaan hadda waktigan aan joogno ilaa toban gobol oo ka mida deegaanka iyo abaartu si toosa u saamaysay way kala daran yihiin goboladu laakiin saamayntu way wada gaadhay way u kala horeysay saamayntu oo hadda bishii novembar waxaweye gobolada qaar bay abaartu si adag u saamaysay gobolka daawo oo kale dhinaca koonfurta si adag bay u saamaysay halkaa maaragtay xoolo badanna way ku dhinteen dadkuna aad bay maaragtay dee ay u dareemeen abaarta guud ahaan mar saamayntu sidaasay u socotay ilaa bishii novembar hadda waxay maraysaa ilaa toban gobol inay aada u saamayso gobolada ugu sii daran maaragtay gobolka daawo afdheer shabeelle qaybo qoraxay ka mida qaybo nogob ka mida qaabkaasay saamayntu maaragtay ay u wada gaadhay saamayntu way kala duduwan tahay oo gobolada qaarba sibay u saamaysay qaar waxay u saamaysay dhinaca calaf la-aanta xoolaha oo maaragtay xaaluf badan baa ka dhacay dhinacna waxay u saamaysay dhinaca biyaha oo maaragtay biyihii baa ku yar waxaa laga yaabaa daaq inuu kusii dambeeyo marka si guud abaartu runtii aad bay u adag tahay marka la fiiriyo xilliga lagu soo jiray maaragtay dheeraantiisa iyo marka la fiiriyo waktiga hadda la joogo oo ah bishii jiilaal ugu horreysay macnii saamayn adag bay yeelatay kolley challenges fara badan ama caqabada fara badan bay abuurtay sababtoo dalkii oo dhan bay saamaysay marka laga reebo gobolka city marka taasuna xaaladda way sii adkaynaysaa waayahay si gaaran u eegi doonaa dhibaatooyinka iyo baaxadda ay sababi karto maaragtay abaarahan hadda ka jira deegaanka laakiin bal haddii aad eegto ilaa iyo hadda waxyaabaha aad isleedihiin waa qabateen ama wax la taaban karo oo aad uga hortegaysaan abaaraha miyaa jira
way jiraan oo dadaalka dowladdu wuxuu soo bilowday ilaa iyo xilligii la dareemay abaartu inay saamayn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba xilligaas waxay ahayd bishii novembar dhexdeedii bay ahayd xilligaa laga bilaabay ilaa maanta waxa weeye dadaalku wuu socdaa dadaalku marka waxa weeye saddex arrimood baa xoogga la saaray saddexda arrimood waxay ahaayeen biyaha cuntada dadka iyo calafka xoolaha saddexdaasa xoogga la saaray hadda waxaa kusoo darsantay qayb kale oo ah in maaragtay caafimaadka iyo nafaqa darada waxyaabaha lagaga hortegayo laftooda xoogga la saaro marka waxaa intaas la sameynayey maaragtay raashin bixin baa la sameynayey raashinkuna laba qaybood buu isugu jiraayo qayb waxaa weeyaan waa tan raashinkan gargaarka ee w f b ay keento kaasoo mar walba lala socday maaragtay in la dedejiyo wareeg wareeg wareeg buu yimaadaa oo shan iyo afartankii maalmoodba mar baa la qaybiyaa marka wax in wax laga bedelo qaybintiisii baanu ku dadaalnay marka raashinkaas wuu socday waxaa kaloo garab socday raashin ay dowladdu maaragtay diraysay waxaa la qiimeynayey meelaha ugu daran baa la qiimeynayey ama tuulaha ahaatee ama degmaha ahaatee meelahaasaa marka raashinka la geynayey laakiin markii hadda saamayntu ay adkaatay oo mar walbana dee qiimeynta si joogta ah loo sameeya oo early warning system baa la isticmaalaa marka markii adigu saamayntu hadda ay adkaatay waxaa la go-aansaday in si magaranaysaa si taf ballaadhan ama ama ama waafi ah in loo galo hawsha cunto qaybinta waxaa markaa hadda qaybtii ugu dambeysay aanu qaybinay toddobaadkii hore ilaa soddon iyo lix degmo oo hal mar la wada geeyey raashin maaragtay ilaa konton baabuur lagu raray marka taas waa dhinaca waa raashinka dhinaca kalena waxa weeyaan dhinaca biyo dhaaminta oo iyadana xoogga la saaray arrimahaas waxaa loo xil saaray degmooyinka loo xil saaray
waayahay waa usoo noqon doonaa arrimaha biyaha laakiin markaad eegto guud ahaan dadka ku barakacay abaarahan ee gaaray tuulooyinka qaarkood ma haysaan tiradooda rasmiga ah hadda barakucu ma badna oo meelaha qaarkood wuu jiraa laakiin ma badna waxa weye waxaa jira waxa la yidhaahdo isu guurguur baa jira isu guurguurkaasu goboladii xaalufku ka dhacay baa laga guuraya waxaa loo guurayaa gobollo kale marka marka isguurguurkaas aan fiirino waxa weyaan gobolada shabeelle qoraxay nogob maaragtay jarar qaybo ka mida way waa inta badan way dooleen wixii xoolo haystay waxayna u dooleen laba meelood bay u dooleen oo ah gobolka doolo oo maaragtay ay qaybo badan oo qoraxay iyo jarar ay u dooleen waxaa kaloo ay usoo dooleen gobolkan faafan bay usoo dooleen oo hadda dadka aanu diiwaan gelina in ka badan ilaa maaragtay toddobiyo toban kun oo qoys oo xoolahoodii iyaguba ay yimaadeen deegaankan faafan ee agagaarkiisa ah marka dadka noocaasa weli xoolahoodii bay wataan dad macnihii hadda aan dhihi karno barakacayaal weye ma aha laakiin waa dad deegaankii ay joogeen kasoo doolay oo cimilo kaliya deegaan kala yimid
xoolihii bay wataan xoolaha markay halkan yimaadeen cimiladii iyo wixii la qabsan waayeen marka xoolo badan oo dhintay way jiraan laakiin weli xoolihii bay wataan oo dadku inta badan xoolo nugulahoo sida lo-da iyo adhiga ayaa la wadaa marka deegaanay u badan yihiin goobo mucayanay u badan yihiin marka goobahaas waan ku ognahay wixii gargaara halkaasaa loogu geeyaa mar kale aga laakiin sagaal gobol oo ka mid a koob iyo tobanka gobol ayay abaaruhu ka jiraan hadda soo maaha ha toban gobol bay saameeyeen mani sagaal gobol wmani waa sida adag bay u saameeyeen laakiin gobolkan faafan laftiisu way saameeyeen oo degmooyin ka mid ah way soo gaadheen saameynta abaaruhu marka sidaa markaan macnihii kasoo qaadno waa toban gobol wey waa gartay ma waxaa jira dad iyana gaaray gobolka city oo deegaanadoodii kasoo barakacay
way jiraan manii stiil barakac kuma tilmaami karno laakiin waa dad dool oo xolowata weeyaan marka way gaadheen qaybo ka mida baa gaadhay xoolaha baabuur baa lagu daadgureeyaa kabacdina waxaa la geeyaa meeshii laisleeyahay ama waxay ka helayaan calaf bay ka helayaan calaf iyo biyay ka helayaan baa la geeyaa marka qaybo ka mida gobolka city way gaadheen dadku haa waayahay marka la eego madaxweynaha dowla deegaanka iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya laftooda waxaay booqdeen dadka dhibaatooyinka abaaruhu ay saameeyeen qaar ka mid a waxyaabaha ay ballan qaadeen markaad eegta ma is leedahay waa lagu qaban karaa xilligan adag ee maaragtay dadku ay u baahan yihiin in la caawiyo oo aan la sugin bilaha soo socda wallaahi kolley dee hawshii lahayey unbaa lasii xoojinaya hawsha lahayey waxay ahayd ma garanaysaa waxyaalihii mudnaanta koowaad la siiyey ahaa biyaha cuntada calafka xoolaha iyo caafimaadka soo raacaya macni kuwiinbaa lasii xoojinayaa waxyaalaha ballan qaadeenna taasay ahayd in lasii xoojiyo la dardargeliyo in dowladda marka hore dowladda deegaanka unbay ahayd oo efortiga dowladda deegaanka unbaa hawsha aan ku wadnay laakiin in haddana federaalku ay ka qayb qaataan oo iyaga laftooda kaalintooda ay ka qaataan marka arrimahaasu waa kuwa hadda aan u joogo magaalada adisababa oo maaragtay bal kaalinta ay ka qaadanayaan iyo waxyaabaha ay diyaarka la yihiin ayaan ka wada hadlaynay marka arrimihii la waday unbaa lasii xoojinaya haddii ilaa yidhaahdo taasoo qayb ahayd ballanqaadka qayb kalea la socotay oo ah mustaqbalka iyo wixii laga qaban karo nuglaanshahan faraha badan ee abaarta loo nugul yahay wixii laga qaban karo iyada lafteeda qayb ka mid abay ahayd marka laakiin taas waxay noqon doontaa uun qorshaha dheere markii uun haddii allaydma laga baxo xilligan adag
waayahay wasiir ugu dambeyn markaad eegto dhibaatooyinkan hadda jira dowla deegaanka ka sokow iyo dowladda federaalka ee dhexe inaad weydiisanaysaan laftirkooda kaalmooyin iyo inay arintan si weyn wax uga qabtaan wax ku saabsan kaalmo oo dhinaca qurba joogta ay gacan ka geysanayaan miyaa jira wallahi way way ka geysanayaan runtii aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa dadku aad bay isu abaabuleen muddooyinkii dambe baaqa fara badan baan u dirnay runtii jawaab fiican bay ka bixiyeen waxaan ugu baaqanay inay is abaabulaan oo ay maaragtay xataa deegaan deegaan inay isu abaabulaan oo maaragtay ay dee dadkooda wixi ay la garab istaagi karaan la garab istaagaan saa darteed waxaa jira hay-ada yaryar oo shaqeeya oo ama biyo dhaanka ka qayb qaata ama cuntooyin iibiyo oo dadka geeya marka mani heerkii la rabay ma gaadhsiisna laakiin isxilqaan fara badan baa jira oo gudaha iyo dibaddaba ah waayahay ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dadka ku dhagaysanaya ama ha noqdaan dadka qurbaha ku nool iyo guud ahaan dadka kale ama ha noqdaan dadka sida gaarka xataa abaarahan ay u saameeyeen wax fariina oo aad jeclaan lahayd inaad la qaybsato miyaa jira bishii ugu horreysay jiilaal baan ku jirnaa waxaan filaynaa laba bilood oo dambe oo in lagu sii maaragtay hawsha ay sidan sii noqonayso marka la eego sida nuglaanshaha macnihii jira oo muddo muddadii hadda saddexdii bilood oo dayrta ahay oo dhan jiilaal sidii jiilaal camal baa lagu soo jiray marka taas waxay keenaysaa nuglaansho fara badan oo xoolihiina ay nuglaadeen dadkiina uu bilaabay hadda inuu nuglaado saa darteed xaaladda waxaa weye mar walba waxaan macnii ka soo qaadaynaa inay xaalad adag tahay saa darteed waxaan macni dowladdu wax haba yaraatee hagar ama samayn doonto waxaan ku qanacsannahay resource fara badan baan mobilize karaynay marka waxaan ku qanacsannahay inaan wax badan qaban doono laakiin taa macnaheedu ma aha in maaragtay ay keligeed ku filaanayso waxaa loo baahan yahay dadku inay maaragtay ay iyaga laftoodu dhinacooda ay iska abaabulaan dadka laftooda la caawinayo mani iyaga laftoodu inay sahlaan weye qaabka loo caawinayo qaab nololeedkii dadka isbedelay waxa weye beryihii hore markii abaaraha iyo jiilaaladu ay dhacaan dee waa la xoolaha iyo waxaa lagu soo dhaweyn jiray ceelashaa lagu soo dhaweyn jiray meelo fogfog bay xooluhu kasoo aroori jireen hadda wixii oo dhan way dhammaadeen waxa weye dadku inta badan waxay rabaan in goobahooda lagu caawiyo waxaad arkaysaa maaragtay intaasoo tuulo oo isdaba yaala oo laga yaabo wax de masaafo kooban inay intaasoo dad isdaba yaalaan dadkaasuna ay rabaan uun in la caawiyo booyad loogu dhaamiyo marka taa lafteedu waxa weye waxaa qasab noqonaysa in dadka ay goobo isugu uruuraan ama maaragtay ay goobaha biyuhu markaa ka dhow yihiin ay mar walba ay ku dhowaadaan waan dareemi karaa oo de waxa weye in mar walba calafka iyo daaq meesha uu joogo umbaa la raacayaa laakiin haddana saasoy tahay waxaan ku qasbannahay inaan arrintaas lafteeda niyadda ku hayno waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaha wakhtigaaga wasiir aad iyo aad baa mahadsantaha ridwaan toddobaadkanna intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya axmed yaasiin sheekh ibraahim oo ah wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka ee dowla deegaanka soomaalida inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadda la heedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinla nabadgeliyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wadnihiiba afkii baan gacanta saartay waxaan isira wadnuhu show dhaxdintii wuba soo bixi rabaa bannaankuuu soo duuli rabaa afkaan gacanta saaray balse aan wadnaha u celiyo gabadha intay soo orotay oo ay ka soo burday gaarigii yay ugu soo carartay waa qayb kaloo ka mid a sheekadii jacaylka ahayd ee marlaarag oo aynu halkii kasii aanbaqaadi doonno iyadoo sidoo kalena aad maqli doontaan markii xaaluu sidaa noqday iyo weliba mid ka mid a heesihii uu nafta ku maaweelin jiray xubintii halabuurka iyo heesaaga ayn iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan waa maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer aflibaax oo inagula caweyn doona heesa u qaadaya islamarkaana isla isaga uu tumanaya miisiga barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal toddobaadkii hore waxaad maqasheen sheeko jacayl oo la yidhaahda marlaareg taasoo uu barnaamijka inugula wadaagay maxamed deeq cabdimadar haldhaah oo ah qoraa islamarkaana sheekadu a isla isaga ku dhacday waxaanay toddobaadkii hore inoo joogtay iyadoo gabadhii uu jacaylka u qaaday ay sheedda iska halacsadeen islamarkaana uu jawigu sida noqday waddada dhinaca kale baa waxaan ka arkay gaari basa oo ay gabadh saaran tahay daaqadda ugu dambaysa midda ku xigta yay saaran tahay marka gabadhu dirac bay qabtaa qoor dheer oo cabaaryelana way leedahay ilka dabara san dheer indho xiribyaha iyo sunniyuhuba ay aad u madow yihiin midabkeedu waa mariin casin xigeen ah ama midabka masciideedka la yidhaahda ah qaybtanna waxa uu maxamed deeq inagula wadaagi doonaa sida waxaa noqday suugaan uu ka tiriyey iyo weliba halka uu jacaylkaasi saldhigay bal haddaba marka hore aan idiin kala baxo maxamed deeq oo sheekada inooga sii anbaqaada halkii ay inoo taagnayd gabadhii baa wejigeedii wejigaygu isku dhacay marka markuu wejigeedii wejigaygu isku dhacay oon eegay quruxdii baa intay cajabisay yaan malaha waxaan isir waad riyoonaysaa waxaad arkayso qof nool ma ah dee qof saa u suuraysan noloshaydana hore umaana arag muraayadihii baan iska bixiyey bal inay muraayaduhu ay ahaayeen waxa xumaaga ii sawiraya iyo in kale muraayadii markaan siibay baan eegay waaba iyadii way ii dhoolla caddaysay marka intay ii dhoolla caddaysay oy aragtay iyaduna inaan ku foognahay oon iyadoo eegaya yaan muraayadihii gashtay gadaal baan eegay marka waxaan isra malaha qofkaa dambeeya yay u dhoolla caddaynaysaa adiga haa way dareentay marka inaan ismoodsiinayo markaas markaan soo jeedsaday yo farta igu soo fiiqday igu tiri adiga adiga walaalo anugu meelaan joogaan garan waayo marka waxaan is idhi ilaa ilaa gabadhaa gaar marka marka markii dambe waxaan isleeyahay waa qofku yaqaano istaqaanaane dee malaha adigaa dawaqsano fogaantaasaad wax ka arki laadahay indhihii baan marmartay indhihii markaan marmartay oon isiri balqumaati u eeg waan eegay haddana waan sixi waayey inaan horey u aragna waan gartay laamigii dhinaca kale ka taagnayd gaadhiguna wuxuu u socdaa xagga waqooyigu u jeedaa iyada anna xagga xamar baan u soconnaa oo waddada dhinacan kale ee midigta yaan ka taaganah iyaduna dhinaca bidixday ka taagan safar baaba tahay aduguna waad socotaa dhinaca kalead socotaa iyaduna dhinac kale socota anuu safar baana anuu iyaduna dhinaca kale u socotaa iyagu marka intay quraacdeen meesha waa laga quraacdaa gaadhida xamar marka kasoo baxda iyagu intay quraacdeen yay dhaqaaqi rabaa annaguna markaasaan intaanu quraacanay iyagaa naga soo ugu horreeyey baan anu dadkii ugu horreeyey baan ahaay waan soo baxay deedna markaan waxaan isiri u dhaqaaq marka u dhaqaaqaan u dhaqaaq isiri yaa ile waddada iskama aana eegina gaari xiimaya waddadii ha soo gala hoonkaa igu yeedhay anigu intaan naxay oon dib u booday yaan gariiray oo muxuuah kaamaradiina waa iga dhacday qalin aan gacanta ku watayna wuu iga dhacay wadnihiiba afkii baan gacanta saartay waxaan isira wadnuhu show laxdintii wuba soo bixi rabaa banaanku usoo duuli rabaa afkaan gacanta saaray balse aan wadnaha u celiyo gabadhi intay soo orotay oo ay ka soo burday gaadhigii yay igu soo carartay markaas alla hoogayaba alla hoogayaba markaas ay qabatay markaasaan ogaaday marka inaan halis galay waan yaranahay way qabatay dhinac bay ii leexisay markaasay tida walaala gaadhiga maxaa isaga eegi weynay markaasaan dhahay abaya gaariga maba arkayna adi un baan ku arkaya aniga magacaabaan idhi marka markaasay tiri ugbaad markaasaan ku xageed u socotaa burcaan u socdaabay gaarigii baa hoonka la yeeriyey marka intaa markaan isweydaarsanay waa gaarigay raacaysay safarka ah waa baskii ay raacaysay ugbaad wax loogu dara ma ana waan waayey burco meela ka degan tahay ma aqaano de teleefanina ma jirin waaga dadkuna qabiil iyo waxaa laisma weydiin jirin reer burco iyo reer baydhaba maxamed marka markaynu eegayno gabadhan timaheedii bannaan yihiin cabaaryaheedii muuqdo adigan sanu labisan iyo magaalada buluburdo hadda xaalkeeda aynu ognahay qiyaastii marka waa xilligii dowladdii hore waa xilligii dowladdii hore weeye marka dee xijaab ma jiro dadku lama xijaaban jirin iskuulka shaati sulaal baa lagu dhigan jiray waa siddeetan iyo waa siddeetan iyo afartii anaa buula barda ka imid meesha waa buurane we waa duleedka jooca ama mahaday meesha la yidhaahdo weeyaan buuranaa la yidhaahdaa waa la yaqaanaa soomaaliya caam caam bay ka ahayd oo waa waa waa waa lagu xisaabtami jiray gawaadhidu inay istaagto oo wax laga cuno
marka gabadhii sidii bay ku dhaqaaqday ku tagtay gaariga marka hoonka la yeedhiyey dee si berigaana ma jirin wax social media iyo wax lakala qaataa mise xiriir dambe ad yeelateen horta ma jirin runtii laakiin markaasay bilaamaysaa igu dhalatay inaan sheekadii dhab ahaan u qoro marka wixii falkii aan la kulmay wey inta kale waxay noqotay marka qof kasta aan meelaha elgaabta intaan taga yoobsan baabuurta burco ka imaanaysa inaan raadiyo ama waqooyi ka imaanaysa marka annagu waqooyin baan wada odhan jirno ma anaan kala saari jirin marka degaanada marka aniguna dee reer koonfureed baan ahay muqdishoan ku dhashay marka waxaa dhacday inaan anigii marka aan safar galo laakiin waxaan safarka gelayaa xilli dambe oo aan muddo raadinayey oo muddo raadinayey marka adigu sanad bay igu markaa burcad u safarta
burxaan u safray burxaan u safray waana weligii arag waqooyi cidna kama aqaano hotel baan ku degay marka laakiin waxaa i hagaya wiil aan isku xaafad ahayn oo aabihii uu booliis ahay oo burca laga soo bedelay ninkaasaa marka hagayo oo meel ii tilmaamay meel maqaaxi uu ii tilmaamay xaafadda halkaa ku deg ninkaa hebel la dhaho isu sheeg ninkaasaanu saaxiib nahay de gabadhii raadi dee marka meeqo ugbaad baa jirta meeqo ugbaad baa jirta magaalada burco gabadh ugbaad la yidhaha ka raadi waa hawl miiran haye ka raad waa hawl miiran wey inaa iyaheedana ma aqaan markaa dhallinyaro tahayna wax badan baa ku sheegaya moogtahay wax badan baa ku sheegaya marka wixii aan ka seexa waayey laxawgii heesihii aan tirin jiray waxyaalo badan yaan muxuu ahaa yaa yaa igu dhashay oo waxaa ka mid ahayd humaagaan arkaynay haatuf iyo kalgacal baa intaa ila hadlaayo horey ii tilmaamay marka waxa aanan arkaynin baa marba ilaa halkaasii joogtaa ee ka raadi marka waxay igu noqotay gabadh alla gabadhii lahjada waqooyi ku hadlaysa ama ilka dabara leeba horta inaan raadiyo ondhatoloma iyadiiba cod haddaan maqlo gadaal inaan bas anoo saaran haddaan sheekada ku maqlo hadda dhowr tuduc baad tiriso heesa ma adigaa berigaa tiriyey mise waa sugaan hore loo tiriyey baad nafta ku dhayi jirtay ama aad ku daweyn jirtay may may may anaa may anaa sameeyey ani anaa sameeyey cabdi xakiin anaa sameeyey heesaa intaan sameeyey weli weliba muusig baan saari jiray anigu ha intaan intaan saaro muusig saari jiray
waaya haddaynu dib u milicsana markaa sugaantii beriga aad nafta ku maaweelin jirtay dee dabcan saan dareemaya waxaa ku beegantay xilligii fanka soomaalidu aadka casriga u ahaa aan idhaahdee dee weliba sugaan badan la tirin jiray awooda badan lahaa jacaylkuna de wax badan qiimo lahaayo heese badan laga samayn jiray heesihii aad berigaa ama aad dhegeysan jirtay aad nafta ku maaweelin jirtay ama aad tirin jirtay ama aad in uun aad isu qaboojin jirtay hadda maxaa ka mid a mid iyo labaad dad naga xasuus nin horta heesaha aan ugu jeclaa waa hees u qaadi jiray cidda samaysa ma aqaano muuse ismaaciil qalin leh heesaha kale muxuu ahaa muxuu maska daba maqiiqa ah waxa kuu muraad qumiyaha ruuxa muuqanaya magaalada ma joogte shalay moodha raacday maska daba maqiiqa ah waagaaga sheekada way noo sii socon doontaa bal marka hore aynu wada dhegaysanno heestan oo u qaadayo fanaanka muuse ismaaciil qalin leh
tanaa iga murkacaado mar la arag intaan helay aan maleesan waaye muxuu badaa kalgacalkay malaabigu dheedo muxuu badaa kalgacalkay malaabigu dheedo bartaa ii marmariso markaan markaan muudutaa idhibay masaa igu bannayse markaan muudutaa idhi markaan muudutaa idhi markaan muudutaa idhibay masaa igu bannayse
waxaaba la xasuustaaba iyadana sheekadii kale heesta beledweyn ka dhalatay ee maxaan ku idhaahdaa maxamed ibraahim warsame hadraawi tiriyey ee gabadhii uu ka tiriyey markaa gaarigu markuu hoonka yeedhiyey gabadhiina soo dhaqaaq la yidhiy waxaa tidhi soo taliya baasoo baana warmooye macnaha taydii ma baanayn
ha haddaan lahaan lahaa awoodda hal abuur maanso hadraawi markaa uu lahaa haddaan lahaan lahaa waan tirin lahaa laakiin awoodaydii kale ee sheeko qoraal yaan marka awal sheekooyinka yarar intaan qorqoro yaan iskuulka marka la joogay fasalka iyo ardadii saaxiibadan ooga sheekayn jiray ma ana qori jirin markaasaan ku dhiiraday inaan sheekada aan qoro marka awoodaydan kale yaan adeegsaday laakiin dee kartidii iyo hadraawi ma aanan lahayn ilahay caafimaad fiicanoo taama ha siiya laakiin heesihii aan qoray yaa iyaguna dee muxuu ahaa aniga raad igu yeesho oon muusig saaray oo halka qabri dahray harar iyo wardheer iyo hareeraha tog dheer baan kaa haybiyaa adiguna inta habardoogaaga iyo halac iyo abeesada ayaan hoy wadaagna harka wada boqolla adiguna hobaashii warba iima haysido oo guriga hooyada hagarla-aan u jiiftaa marka humaagaan arkayniyo haatufee galgacal baa intaa ila hadlaayo horay ii tilmaame marka heesihii aan u tirinayay bay ahaayeen oo aan naftayda aan iskula meelay waaelin jiray weliba cabdiraxkiin oo waagaas cidladan aad u jeclaa inaan cidloodo oon barnaanka keligay aadoon meelaha marmaro axsaabta xitaa waan ka go-ay si aan iyada ola faqoon iyada u raadiyo oon maskaxdii aan usoo dhirandhiriyo marka sida buugga magaci magaciisaba sida sheekada magaceedaba ka muuqata gabadhaa dib umaad arag markaasaa kugu dambaysa ha dhegaystayaal qaybo kaloo maxamed deeq uu inagula wadaagi doono sheekooyin kale oo uu qorayna barnaamijka soo socda ayaad ku maqli doontaan halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa barnaamijka caweyska washington bal markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada hibe maxamed hudoon xashiyo madheerta qaygeeri ogoosha naxdiyo arankulis kalbinayaanoo cidinaanay kala garan galofiyo irmaanka
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay qaadaysay fanaanada hibe maxamed isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno markanna waa xubintii alabuurka iyo heesaaga uu caaway nagula caweyn doono maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer af libaax oo ah heesaa ku sugan magaalada nairobi iyadoo uu inoo qaadi doono qaar ka mida heesihiisa oo isla isaguna uu miisiga garaacanayo waxaanan idiin kala bixi doonaa af libaax iyo weliba waryahayaga yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi ku waraystay maxamed ibraahim kabanka bal heesaad ku qaadayso mid ka mid ah iyo bal sida aad ugu luuqeynayso heeskaasna maqashay
heestani waa hees runtii shucuur gooni igula kuleh waxaa la yidhahdaa indhahayga waxay ka waramaysaa jacayl fogaaday oo in badan fogaaday anaa sameeyey laanka anaa raacsaday muusigan anaa iskaleh waa hees aad iyo aad qoto dheer oo waayewaaye iyo xaaladahayga marxaladaha iyo jeceladeedii waxba badan baxnaaninaya marka xaalad gundi guud ayay heestan ka waramaysaa bal kusoo dhawoonaysi
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer aflibaax iyo weliba waryahayaga yaasiin ciise wardheere qaybo kaloo waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda gudahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
gacalka waabtayda shidaye ololahaata gacalka maalkayda shidaye
intaasaan ku dhaafno barnaamijka caweyska washington waxaana nala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac aad ayuu u mahadsan yahay gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku dhownahay haddii aan eegno dhinacii ciyaaraha kulan ka tirsan koobka qaramada afrika wareegiisa sideedka ee lagu qabanayo dalka cameroon ayaa hadda socda kulankaasi ayaana u dhexeeya dalka martigelinaya ee cameroon iyo gabon ciyaartu waa eber iyo eber qeybtii nasashada ayaa hadda lagu jiraa inkastoo kooxda cameroon ay ka ciyaar wanaagsan tahay kana weerar badan tahay kooxda kale ee gabon ciyaarta ayaana aan la fili karin sida ay u dhici doonto natiijadeedana waan idinsoo gudbin doonaa dhinaca kalena kooxda yuventus ayaa waxa ay samaysay saxiixii ugu weynaa ee bisha january valhovig oo u safta kooxda fiorentina ayay la wareegeen xidigan ayaana lagu qaatay toddobaatan milyan oo yuuro kooxda yuventus ayaa in dhowaalaba waxaa haysatay weerar la-aan laakiin hadda xaalka waxa ay u muuqdaan inay heli doonaan mid ka mid ah weeryahanada ugu khatarsan ama ugu halista badan ee ka ciyaara horyaalka seraaaga yuventus ayaa la daalaadhacaysa nooba la-aan ama weerar la-aan sidii u tegay christiano ronaldo markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gaari waxaa ku luuqeynaysa yurub geeyo
golkii xalaal lagu ukeenkaad ma ku imaanin adigaa garnayliyo how dhasho guusha guusha ku saxeexay gillin horacad eedoo galfurangala la waagiya golkii xalaal lagu ukeenkaad ma ku imaanin adigaa garnayliyo how dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allow hayna kala goynin gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allow hayna kala goynin
caddeeni habeennimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddaheenna kale dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo halkani waa v o a